waxaan kaloo warayska qaadnay kobra kiisa jaamac oo ah xildhibaan ka tirsan maamul goboleedka khaatub ee state of soomaaliya xildhibaan sideed u aragtaa banaanbax maad ka dhacay meesha
walaal marka hore magacayga waxaa laydhaha kubrakaysa xaaji jaamac kubrakaysa jaamac xildhibaan khaatumo ah ma ihi laakiin waxaan ahaan jiray xildhibaan s s c ah su-aasha aadi weydiisay haddaan u soo noqdo ahayd maxaad u aragtaa mudaharaadka meesha maanta ka dhacay waxaan la arkin oo la maqlin baa ka dhacay aad baanan ugu faraxsannahay arinta ka dhacday maanta waana ku sii wadaynaa insha allah inta wantaako ay hayst ay haystaan somalilan nimanka la magac baxay annagu somalilan ma naqaano laakiin maleeshiyada waqooyi galbeed inta ay haystaan waddankayaga wantaako waa wadaynaa mudaharaadkaa si aan u gaadhno guul aad iyo aad u qurux badan